wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee jubbaland oo kaashanaysa ururka caalamka islaamka ayaa maanta dhagax dhigtay masjid cusub oo laga hirgelinayo xabsiga magaalada kismaayo masjidkan ayaa loogu talagalay in maxaabiista askarta iyo shaqaalaha xabsiga ay ku cibaadeystaan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac ayaa ka warbixiyey dhismaha masjidkan isagoo u mahadceliyey ururka caalamka islaamka maanta waxaan dhagax dhigaynaa masaajid cusub oo aan ka dhagax dhigayno xabsiga cusub ee degmada kismaayo oo ay fulinayso raabidda caalamulislaam oo wakiil u yahay sheekh yuusuf iyo macalin cabdiraxmaan aad baan ugu mahad celinayaa dhammaantood intii wax ka geysatay intii dhaqaala ku bixisay intii juhdi ku bixisay ilaahay baan uga baryayaa ajar iyo xasanaad inuu ka siiyo annagana meelaan ku cibaadaysanno oo khayr noo ah ilaahay inuu nooga dhigo ummadda muslimiinta dhammaanta meelay joogaanba waan faraxsannahay maalin rabadaan baan ku jirtaa awal ay tahay aan ku jiraa iyadoo rabadaan tahay baan haddana masaajidka dhagax dhignay waa shaqo khayr badan aad bay u mahadsan yihiin taageerayaasha iyo adeegayaasha iyo intii shaqadaas lug ku darsatayba aad baan ugu mahad celinayaa ujeedka masjidkan loo hirgeliyey ayaa ah in diinta lagu baro askarta iyo maxaabiista si loo xoojiyo akhlaaqda wanaagsan iyo nolosha diimeed ee gudaha xabsiga